bismillahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdاlغniy bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay baabu leylaة اlqadr wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allah cnhu ana rasuula اllahi slى اllah عlyh walih wslm kana yctakifu fi اlcashri اlأwsط min ramaضan waxaa laga wariyey abu saciidin alkhudri ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku qaala inuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka kaana yactakifu kaana wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayo fi lcashri alawsad tobanka dhexe oo min ramadaana ramadaan ka mid ah sida wanaagsan oo xooga badan waxay ahayd in la yidhaahdo kaana yactakifu fi lcashri alwusud ama fi lcashri alwasat nacam sidaasay ahayd in la yihaaha ama alawsad yacni alawsad waxaa lagu magacaabaa habeenada dhexe o dhan ayaa lagu wada magacaabaa marka marka taas marka wuxuu leeyahay habeenada iyo maalmahoo la ysku daray ayay noqonayaan yacni alawsad marka la yiraahdo laakiin alwasad ayaa fiican habeenada loo celiyay marka ilaa ictikaafku waxaa weeyaan wuxuu dhacayay leylat lqadriga habeenada iyay ku tacalluqaysaa kaana yactakifu wuxuu ahaa inuu ictikaafay fi lcashri alawsat fi lcashri alwusud yacni tobanka dhexo min ramadaana ramadaan ah faictakafa caaman sanad ayuu ictikaafay xataa idaa kanat leylatu ixdaa wacishriina markay ahayd habeenkii kow iyo labaatanaad wahiya alleylatu alatii waana habeenka yakhruju min sabiixatiha subxeeda ou ka baxo min ictikaafihi ictikaafkiisa ou ka baxayay qaala waxa uu yidhi ile tobanka dhexou ictikaafay ma ogtahay markay ahayd habeenkii kow iyo labaatanaad wahiya alleylatu alatii yakhruju min sabiixatiha min ictikaafihi qaala waxa uu yidhi man ictakafa macii qofkii aniga ila ictikaafay falictakif ha ictikaafo alcashra alawaakhira tobanka dambe faqad uriitu waxaa la itusay riyo laygu tusay haadihi leylata habeenkan leylatu lqadrigii weeyaan huma unsiituhaa waa la iilowsiiyey waqad ra-aytunii waxaan is arkayay asjudu anoo sujuudayo waqad ra-aytunii yacni waxaan isu jeedo is arkaya asjudu xaal aan sujuudayo fiimaa in biyo anoo ku sujuudayo dhexdood iyo wadiinin dhoobo dhooqo iyo biyo yacni min sabiixatihaa habeenkii subaxeeda faltamisuuhaa ee raadiya oo gooba fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda ka raadiya waltamisuuhaa raadiya fii kulli witrin tiro kastoo isdheera dhexdeed famadarat isamaau samadii baa roobaysay tilka leylata habeenkaas tilka leyla habeenkaas nacam famadarat isamaau samadii baa roobaysay marka tilka leyla habeenka wa kaana almasjidu masjidku wuxuu ahaa calaa cariishin cariish buu ahaa fawakafa almasjidu masjidkiibaa da-ay oo yacnii biyo ayaa kasoo hooray fa absarat caynaaya labadeedii indhood waxay arkeen rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam wa calaa jabhatihi iyadoo foolkiisa ama wejigiisana atharulmaai biyaha raadkeeda uu yahay iyo wadiini dhoobada min subxi ixdaa wacishriina habeen subxi habeenkii kow iyo labaatanaad subaxeedii waxaa laga qaadanayaa marka in xadiidka waxaa laga qaadanayaa in habeenadaas witriga leylatulqadriga laga raadiyo tobanka habeenna inay ku kala dhex jirto tobankaa habeen inay ku dhex jirto habeenada witrigana khaas ahaan laga sii raadiyo waanan soo marnay iyadoo kale marka nacam ayb nacam marka baabulictikaafi wixii ictikaafka ku saabsanne baabka danbaan ku arki doonaa baabulictikaafi ictikaafkiiba u baab yahay ictikaafka waxaa weeyaan waa lusuum qofka inuu laazimo yacni masjid inuu sharci ahaan waxaa weeyaan qofka inuu masaajidka laazimo yacni markaa isagoo markaa niye la imaanayo oo cibaadada ictikaafka niyeysanayo waxyaabaha masaajidkana uunan ka baxaynin ilaa lixaajati linsaan inuun uga baxayo mooyaane ictikaafku marka waxaa culummadu siyaabo badan bay uga kala hadadlaan awalan ictikaafku xaggee buu ku dhacaa ictikaafku masjid buu ku dhacaa jaamic ah sida culimmaduna u badan yihiin masjid jaamica ayuu ku dhacaa oo kasto ictikaafku oo xadiidkii nabiga aayaddii qur-aanka waxay ahayd wa antum caakifuuna fi lmasaajidi idinkuna aada ku negid tihiin masaajidii markaasuu imaamu lbukhaari waxa uu yidhi almasaajidu kulluhaa masaajidoo dhan masaajida oo dhan ayaa alimaamu albukhaari saxiixiisa markuu bau ictikaafka ka hadlayay sidaa buu yidhi jumhuuru ahlilcilmina sida ay qabaan waa sidaas in masaajida dhan lagu ictikaafi karo amaa xadiidka isagoo odhanaya laa ctikaafa ilaa fi lmasaajid athalaatha hadduu ansaxo xadiidkaas sixadiisa waa la isku hayaa xataa hadduu ansaxo waxaa lagu xambaarayaa laa ctikaafa kaamilan ictikaaf dhammaystiran ma jiro si tacaarudba aan loo muujininba oo baabu tacaarud oo aan la dhihin yacni caam iyo khaasaa iscaariday markaa darteed baa waxaa la raacay yacni markaasaa waxaa la qaatay takhsiiskii baa la qaadanayaa caamkaas wa antum caakifuuna fi lmasaajidi ku jiro ama haddaad tiraa yacni iطlaaqaa ku jiro almasaajid marka iطlaaqii marka waxaa lagu xambaarayaa muqayadka la ctikaafa ilaa fi lmasaajid halaatha ah yaa lagu qaadayaa inta la dhihi lahayo waxaa ka wanaagsan in la jamciyo sida lagu jamcinayaana waxaa weeyaan saddexdaa masaajideed ajrigooduna waa fara badan yahay waana yacni haddii la nad nadarka haddii la qofka uu masjid inuu ku tukado ou nadarana saddexdaa masjid unbaa yacni ayaa ayaa nadarka uu ku ansaxayaa wixii kale ma yacni lagama meel allaale meeshuu doono unbuu ku tukanayaa waxaan saddexdaa ahayn laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid maadaama buqocadaa saddexdaa masjid ay fadligaa dheeraadka ay leeyihiin ictikaafka lagu ictikaafaana ajri fara badan buu sii yeelanayaa marka saasay culummada u tawjiihiyaan haddii la ctikaafa xadiidka waa ansaxay haddii la yihaha waxba tacaarud iyadoon laga muujinin dadkuna kulligood ma wada awoodi karaan mana aadi karaan saddexdaas masjid cibaadadan ictikaafkuna de cibaadada weligeed yacni muslimiinta ay masaajida ku sameeyaan yacni mundu cahdi salaf ilaa iyo maalinkan maanta ah sidaa weeyaan marka inaan dadka laga mancinin oo sidaa ay tahay weyn can caa-ishata marka soon ma loo shardiyaa iyadana culummadu ay ka hadlaan soon ma loo shardiyaa soonka isaga waxaa saxaabada awalan masaladii hore saxaabada waxaa la sheegay xudayfo keliya inuu ku tegey bacdi taabiciinna waa laga wariyey oo aad yacni u yar u tiro yar xudayfa marka isaga waxaa la wariyaa sidoo kale in ibnu mascuud uu ku yidhi war dadkan xaafadahooda iskaga ictikaafayo masaajidda yacni xaafadaha ku yaalla maa ka celisid markaasuu wuxuu yidhi lacallahum xafiduu wanasiita anta inay iyagu wax xifdiyeen baa laga yaabaa adigiina aada ilowday waxaa dhici karta buu yidhi yani lacala lacallaka akhda'ta wa asaabuu in adiga gaf gaftay oy iyagu asiibeen xadiid noocaana marka kolley ahar saas oo kale oo ibnu mascuud laga warinayana waa jiraa marka cumuumka in yacni in masaajidda cumuumkaas lagu daayo tanna marka ziyaadatulfa ziyaadatu fadlin in laga sheego sidaas unbaa saniiculculamaa ay tahay badankood culamada badankood ayb marka wuxuu leeyahay soon ma loo shardiyaa ictikaafka mase looma shardiyo looma shardiyo soon iyadana sida hadda xadiidka cumar aan ku arki doonno insha allahu tacaala ayb marka wuxuu leeyahay can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulka kaana wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambo min ramadaana ramadaan ka mid ah xataa intii tawafaahu llaahu alla uu oofsaday caza wajalla huma markaa dabadeed ictakafa aswaajuhu xaasaskiisii baa ictikaafeen bacdahu isaga dabadii waxaa laga qaadanayaa marka xaas cibaadada ictikaafka rag iyo dumarba inay ka wada dhexayso oo ragguna ay leeyihiin dumarkuna ay leeyihiin ictikaafku tobanka dambena weliba inuu kusii fadli badan yahay alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa soonkiina de nafti buu tarbiyeynayaa ictikaafkiina nooc tarbiya a baa ku jirto maxaa yeelay dadku waxyaabaha ugu badan ee waxa uu yidhi shaydaanku ugu soo gambado oo daacada inay ka caajisaan waxa ku kalifaa waxaa ugu badan waxaa weeyaan hurdo badan iyo cunto badan iyo cabitaan badan iyo ikhtilaaf badan nacam marka soonkii waxaa weeyaan waxaa lagu baabi-inayaa cuntadii iyo cabidii shahwadii ku saabsanayd baa soonka ou xakamaynayaa qiyaamu leylkiina waxaa weeyaan hurdadii badnayd buu xakamaynayaa ictikaafkiina wuxuu dadka ka xakamaynayaa dadku dhexdarankii tirada badnaa ikhtilaadkii tirada badnaa marka waxaa weeyaan waana meelaha shaydaanku dadka uu kasoo galo dhan marka qofku waa tarbiya kaamila weeyaan marka soonka macal ictikaaf soonkii oo ictikaafkiina lagu sii wado maxaa yeelay weliba ikhtilaadku aad buu u daran yahay dadka la dheehayaa yacnii waa mafaasid aad iyo aada u tiro badan bay leedahay qofka muctakifka marka waa ka go-san yahay dadku xaaladaas uu ictikaafsan yahay marka qur-aan akhris iyo dikri iyo waxbuu ku mashquulsan yahay iyo daaco ayb marka ikhtilaadka dadka weliba la dheehayaa sii kala xunoo waa sii kala qeybqeybshaa ibnulqayim oo kitaabkiisaan kale la yidhaha iqaatatulahafaanka waxa uu yidhaahdaa dadka waxaa jira dad marka ikhtilaadkoodu ou yani waxaan ujeedaa nacam badaa'ic lfawaa'idka nacam sidaa kaasu aan malaynaya badaa'ic lfawaa'idka tafsiru lmucawidateynka marka uu ka hadlayaa waxa uu leeyahay dadka qaarna waxaa weeyaan in la dheehaa oo lala saaxiibaa ikhtilaadkooda sun oo kale weeyaan kuwana ikhtilaadkooda waa daawo oo kale waa culummada iyo kuwa daawada ikhtilaadkooda uu yahay kudhex jirkooda kuwa sunta uu yahayna waa gaalada iyo ahlu bidcada iyo nacam kuwana ikhtilaadkooda waxaa weeyaan goos xanuun weeyaan buu yiri nacam oo marka aada iska bixiso gooska waa ka nasanaysaa inta uu kugu jiraana waad waa ku dikaamaya waa ku xanuunaya marka kuwa wuxuu ka tilmaamay kuwa thaqiilka kan la yidhaahdee oo aan wax faa-iidaana sheegaynin dadkana aan faa-iide ka dhagaysanaynin isuna haysta inuu isagu dadka ugu fiican yahay ee maanta dhan qiila waqaala waqtigiina qofkii kaga dhuminayo sidaas kaasna marka waa goos xanuunkaas oo kale uu ku shabahay nacam uu ku sheegay ayb xataa nacam ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam kaana yactakifu wuxuu ahaa inuu ictikaafayo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe min ramadaana ramadaan ka mid ah xataa intii tawafaahu allahu alla uu ka oofsaday caza wajalla uma ictakafa aswaajuhu baa ictikaafay bacdahu isaga dabadii wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waxau ahaa yactakifu inuu ictikaafayo fii kuli ramadaana ramadaan kasto faidaa salla alghadaata subaxa hadduu tukada jaa-a makaanahu booskiisiibuu imaanayay alladii meeshaas oo ictakafa fiihi uu ku ictikaafayey subixiibuu marka soo gelayay ictikaafka wa can caa-ishata radia allahu canha annaha kaanat waxay ahayd turajilu inay u shanlaynayso annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga wahiya iyada oo xaa-idun xaa-id ah waalxaal huwa nebiguna muctakifun uu yahay ku ku ictikaafsan filmasjidi masjidka negi ku ah wahiya iyaduna fii xujratihaa qolkeeda ay ku jirto yunaawiluhaa wuu u dhiibaya ra-sahu madaxiisa ayuu u dhiibayey waxaa laga qaadanayaa qofka muctakifka madaxiisa hadduu masaajidka ka bixiyo ictikaafku inaanu ka buraynin ayaa xadiidka laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka xaaskiisa shanlaynta ay u shanlaysaa inaanay dhibaato u keenaynin ictikaafka waxaa kaloo laga qaadanayaa xaa-idku xaydka gacanteeda inuusan ku oolin taa waxyaabahaas oo dhan marka waa laga qaadanayaa wa fii riwaayatin riwaayo kale wakaana nebigu wuxuu ah riwaayo dhexdeeda waxaa ku sugnaa wakaana nebigu wuxuu ahaa laa yadkhulu lbeyta guriga inaanu gelaynin ilaa lixaajati linsaani ilaa lixaajati linsaani insaanka dantiisa daruuriga mooyaane wax kale guriga uma gelaynin marka ilaa lixaajati linsaan culimmada waxay ku macneeyaan yacnii wixii marka daruuri oo masjidkiina aan laga helaynin sida inuu cunto afurkii oo kale ama yacnii inuu cuntadii oo kale waxaa soo gelaysaoo kale saxradii iyo kaadidii oo kale qofku musqul yani baayada oo musqul u qaboo kale iyo haddii janaaba maalan ku dhacdoo kale inuu ka banaanka inta u baxo masjidkiina musqul wax meel lagu qubaysta aanu lahayn inuu marka gurigiisa inta tago kasoo qubaysta waa u banaan tahay laakiin wax kale oo inta aduu sii fariisto sheeko usii fariisto ictikaafkii waa ka buraya waana saameynaya nacam wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnaa iyadana dhexdeeda ana caa-ishata radia allahu canha caa-isha qaalat waxa ay tihi in hushaaniya kuntu waxaan ahaa la adkhulu lbeyta guriga ayaan gelayay lilxaajati dan baan u gelayay walmariidu walxaal almariidu midka jiranna fiihi guriga uu ku dhex jiro famaa as'alu canhu ma weydiinaynin xaggiisa ilaa wa ana aniga oo maaratun maraya mooyaane waxaa laga qaadanayaa marka qofka xataa mariidka ahe jiran adoo sii socdo un inaad xaalkiisa weydiiso kana dhaqaaqdo inaad ag fadhiisato markaa qofkii malahan tan dambena marka sidaa ayaa laga qaadanayaa ayb intaasina marka waa mukhafafa min athaqiila intaasina waa mukhafafa min athaqiila nacam waalficlu in lam yakun naasikhan falaa tulfiihi haaliba biindii muusala midii yani ibnu maaligna saas u dhahay dhihi jira nacam ayb marka wuxuu yidhi ayb oo laami wabainhu shaniya kuntu waxaan ahaa inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la adkhululbeyta guriga inaan gelaya lilxaajati dan iyo walmariidu walxal almariiduna fiihi uu ku dhex jiro fama as'alu canhu ma aanan su-aalaynin ilaa wa ana maaratun anoo maraya mooyaane wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala waxauu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo innii anigu kuntu waxaan ahaa nadartu inaan nadray fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda an actakifa inaan ictikaafo leylatan habeen wa fii riwaayatin yowman riwaayana maalin fi lmasjidi alxaraami inaan ku ictikaafo masjidulxaraamka ayb ee sidee baan yeelaa qaala nebigu waxau yidhi fa awfi binadrika nadarkaaga oofi waxaa laga qaadanayaa nadarku inuu nacam waxaa loo daliishanayaa xadiidkan waxaa weeyaan inii kuntu nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylatan nadarku maadaama uu qurbo yahay ayb nacam waxaa loo daliishanayaa marka nadarku qofka jaahiliyadiisa wixii uu nadaray camal yacni sharcigii qurbo ku ah jaahiliyadii haddii uu qofka nadar ahaan u yiraahdo isu laasimiye markuu islaamo in laga rabo ee uu samaynayo taas waa laga qaadanaya oo cumar hadda jaahiliyadiibuu masjidulxaraamka inuu ku ictikaafa nadaray de markaana uu islaamka noqday baa marka ayuu su-aashiisii hadda uu weydiinaya ayb marka waxaa loo daliishaday in nadarka uu ka ansaxayo gaalka gaal inuu nadar ka ansaxayo yaa bacd alculamaa ay u daliishadeen waana wej madhabka shaaficiga ka mid ah laakiin sida ashharka waxaa weeyaan inuuna nadar ka ansaxaynin sababtoo a nadarku waa qurbo qof gaalana camal qurbo ah kama ansaxayo ilaa uu ka islaamo ayb marka waxay leeyihiin qoladan iyagu marka xadiidka waxay ku macneynayaan biictikaafi yowmin shabiihin bimaa nadara waxay leeyihiin macnaha wuxuu yahay habeen inaan nadaraan jaahiliyada aan nadaray inaan masjidulxaraamka ku ictikaafo fa awfi binadrika marka fa awfi waxaad oofisaa bishabiihi nadrika nacam nadarkaaga wax u eg oo maalintii iska iska iska samee maahan inaad nadar kugu laazimay xilligii jaahiliga aad ahayd hadda aad gudaysa ma ahan saabay leeyihin iyagu marka qoladaas saas u tawjiihinaya naam ayb laakiin waxaad moodaa marka marka ta'wiilkaasay marka u baahdeen qoladaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa soon inaan loo shardinin ictikaafka maxaa yeelay inii actakifu leylatan baa nadarey habeenna de ma ahan habeenna xilli soon ma aha qofku markau muctakifku yahay waa inuu sooman yahay haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa marka waxaa weyaan haddii habeen inuu nadiray ictikaafo ou nadiray haddii habeenna soon ma ma guntamaba oo yacni habeenku yacni soonka maxal uma aha ma garan taasay ka qaataan wa fii riwaayatin yowman fi lmasjidi alxaraam qaala fawfi binadrik walam yadkur ma sheegin bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood yowman walaa leylatan ma sheegin wacan safiyata binti xuyay radia allahu canha qaalat waxa ay tidhi waa umu lmu'miniin bay ahayd waa min sibdi haaruun calayhi salaam bay ku abtirsataa waa nadiiriya min bani nadiir bay ahayd nabigaa guursaday sala allahu caleyh ali wasalam sanadku markuu toddoba ah hijriga khaybar dabadeed ramadaan ayay dhimatay waqtigii mucaawiya sanadkii kontonaad ayay dhimatay radia allahu canha qaalat waxa ay tihi kaana nabiyu sala allahu caleyh ali wasalam nabigu waxa uu ahaa muctakifan mid ictikaafsan fa ataytuhu waan u imid asuuruhu xaal aan soo booqanayo leylan habeen waxaa laga qaadanayaa qofka muctakifka xaaskiisa inay soo booqan karto fa xadadtuhu waan la sheekaystay oo waan u sheekeeyey uma qumtu waan istaagay lianqaliba si aan u gadoomo fa qaama macii waa ila istaagay liyaqlibanii si uu ii gadoomiyo ou yacni ii sagootiyo marka uu ila socdo ii raaco taa marka waxaa laga qaadanayaa xusnulcishra in nabiga sala allahu caleyh ali wasalam xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray macaamilo wanaagsan wa kaana maskanuhaa gurigeedana waxa uu ahaa fii daari usaamata bni zayd buu ahaa nacam daartii usaamo yacni meesha ay ku taallaa gurigeedu ku yaallay weyn fa mara rajulaani laba nin baa soo mareenoo min al ansaari ansaar ka mida falamaa ra'ayaa markay arkeen rasuulallaahi sala allahu caleyh waali wasalam nebiga oo haween la socda asracaa way degdegeen faqaala nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam waxau yidhi calaa rislikumaa war xasiloonidiina ogaada oo xasilooni laasima inahaa iyadu safiyatu bintu xuyayin weeyaane war iska tartiibsada waa safiyo yidhi qofkaan aan la socdaay xaaskaygii fa qaalaa waxay yidhaahdeen subxaana allah bay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ilaahay baa nasahan yacni tacajub ama yacni waxay la yaabeen inay in nebigu u yacni waxay ka nebigu u qaatay inay wax ay ka degdegayaan nebigu uu yahay taasay ka yacni tacajub iyo waxay ka muujinayaan hadalkaa yani yani nebigu uu ku yidhi fa qaala waxa uu yidhi markaa ina shaydaana shaydaan yajrii waa soconayaa min ibni aadama bani aadamku majra dami dhiigga meesha uu ka socdo ayuu ka xulaa ou shaydaanku kaga socdaa wa innii aniguna khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa quluubtiina sharan inuu ku tuuro aw amase qaala waxa uu yidhi shay-an inuu ku tuuro inuu wax ku rido quluubtiina yaan ka baqay maxaa yeelay haddayd nebigii hadday waxun ka ictiqaadiyaan kufri bayba gaaraysaa arrinta iyadana marka halisteeda ayay leedahay waxaa laga qaadanayaa marka qofka muctakifka ah haddii haweentiisu soo booqatay la sheekaysato la sheekaysta isagana ictikaafka inaanay waxba u dhibeynin arrintaas iyo xusnulcishraha nebiga sala allahu caleyh ali wasalam xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa marka oo masalo kaloo iyadana aada muhim u ahoo masaladaa waxa ay tahay qofku inuu iska ilaaliyo ka dhowrsado wixii keeni karo in insaankii lagu maleeyo meel xun wixii wahmi yacni wixii dadka mala gelin karo qofka yacni cirdigiisana taaban karo wixii cirdiga qofka taaban karo ee dadka markaa ay u malayn karaan war qofkaani ama xun yahay ama wax xun uu sameeyaa meel xun buu taagnaa ay isdhihi karaan qofka inuu ka dheeraado arrintaa weliba waxa uu yidhi ibnu daqiiq ilciid wahada muta-akidun fii xaqi alculamaa arrintaa aad bay u adkaanaysaa culimada weliba khaasatan iyo waman yuqtadaa bihim iyo dadka lagu daydo falaa yajuusu lahum an yafcaluu ficlan yuujibu danna sawi bihim uma bannaana inay la imaadaan oy sameeyaan ficil keenayo mala xun in iyaga laga malaysto wain kaana lahum fiihi makhlasun inkastoo xataa ay u haystaan iyagu markaas meelay uga baxaan yacni mararka qaar waxaa dhici karta ninkii ficil buu sameynaya caalimka ahaa isaga ficilkaas waa u bannaan yahay oo sharcigu meelbuu uga haystaa laakiinse dadku markay arkaan iyagu ma oga ruksada qofkan iyo makhlaska qofkan uu haysta dadku ma oga waxay isdhihi karaan marka war ninkii wadaadka ahaa ee shiiqa ahaa meeshuu taagan yahay bal fiiriya waxyaabahaas marka inuu iska ilaaliyo maxaa yeelay liana dalika tusabibu ilaa ibdaali lintifaaci bicilmihim maxaa yeele arrintaa waxay dhalin kartaa inaan cilmigooda lagu intifaacsanin waana mafsado aada u weyn weeyaan haween oo kale ninkii caalimka ah haween la socdoo kale maalan dadkii markay arkaan oo kale habeenna ay tahay riibe iyo tuhun iyo waxbaa imaan karo marka ama isagoo meel taagan oo xaaje sharcigu u ruqseeyana u taagan laakiin meeshu ay tahay meel shaki dadka soo gelin karto waxaa weeyaan inaad cirdigaaga si aa u badbaadsato war anugu meeshaan waxaas iyo waxaasaan u taaganaha inaad tiraahda si kale ha ii arkinina haddaadan dhihin waxaa weeyaan oo tiraahdeed ani ilaahay baa i og maxaa iga galay dadkan waxaa laga yaabaa dad badan inay cilmigaagii iyo yacnii dayashadii ay kugu dayanayeen inay kaaga faa'iideysan waayaan hadhowna meeshaa mafsado markaasa ay uga xasisho ayb taa iyada marka waa taasa halna looma baahna marka qofka fiiri sharciga soo ugu dadaalay cirdigaaga adiga inaa ilaalisa waa lagaa rabaa qofka asagaa ilaalinaya cirdigiisa midna lama ogola qofkii oo aan meel xun taagnayn inaad adiga u raaraadiso yacni xumaan inaad intaa u raaraadiso u raaraadiso hadhow aada soo hesho taasna waa la reebo baxhi baa la yidhaha taas oo marka waxaa weyn alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaa tajasasuu culimmadana waxay ku macneeyeen walaa tajasasuu ay lbaxhu dadka in ceebahooda la baarbaaro walidalika imaamu nawowi alimaamu nawowi muqadamada majmuuca waxa uu leeyahay aalibucilmiga waxyaabaha aadaabtiisa markuu ka hadlaayey culimadii yacni raggii salafka ka mid ahaa qaarkood baa marka ay mucalim marka ay xalqada u socdaan waxay dhihi jireen buu yidhi allaahuma astur cayba mucallimii cannii ilaahu mucallimkayga ceybtiisa iga qari saasay dhihi jireen si aananba ubaba arkinba maxaa yeele haddaad aragto ma ka faa'iidaysanaysid marka dambe marka labadan waxyaaboodba marka waa laba waxyaabood oo sidaas kale ah mid qarsoon inaad adiga raadisid ma aha mid isagu marka uu u haysto yacni meeluu kaga baxo makhraj u haystana isagaa laga rabaa inuu makhrajkiisa dadka u sheego ee uu yidhaahdo cirdigiisa si uu u ilaaliyo marka waxaani maaha diin maaha marka waxyaaba waxaad arkaysaa marka wax iska qarsoon maanta dhan in la baaro amase shaygaani waxaa weeyaan yacni inta lala baaro yacni akhbaaraad inta lagu bixiyo qarash tiro badan oo ninkii hebel ahay meeshaasuu tegaya muxuu sameeyey bal iiga soo waran si aada hadhow yacni xumaan iyo ceeb iyo dad un aada ugu sheegto wixii ceeboo bannaanka yaallay dacwada dhibku ah dadka waa laga radin karaa laakiin wax la raaraadinayo oo la goobayo ibnu mascuud maa umirnaa bitajasusi ayuu dhihi jiray nacam taasoo kale marka ma ma aha qofka inuu la yimaado xadiidku waxaa kalou daliil u yahay qofka xaakimka isagana haddii uu xukun rido xukunkaasna sababka uu waxa uu cuskaday ay qarsoonaan karto waxaa wanaagsan qofkii uu ka xukumay inuu u caddeeyo uu yidhaha war aniga waxaan waxaan waxaanan kaaga xukumay si aan jawr loogu tuhmin tan kale waxaa laga qaadanaya wafi lxadiidi daliilun calaa hujuumi khawaatir shaydaani cala nafsi shayaan shaydaanku waxyaabaha uu nufuusta soo geliyey nufuusta uu ku dhibcinayo yacni weerarka shaydaanku khawaadirtiisa ayay ku tahay dadka qofka ay nafta ay ku tahay ayaa laga qaadanayaa nacam wixii marka adugu de qalbigaaga kusoo dhacayoodan iska celin karin ood awood u haynin allahba kaa dhaafo walaa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin inta aada awood u heli kartid waxaa weeyaan inaad iska celisid walidaalika shaydaanku nabiga sala allahu alay nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa kii yidhi shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa qofka inuu yidhaahdo kaa yaa abuuray kaa yaa abuuray kaas yaa abuuray ilaa marka dambe uu yidhaahdo alla yaa abuuray qofku marka hadduu markaas isticaado la yimaado arrintaa iyadana nebigana waa la weydiiyo midkee waxaa qalbigiisa soo gelaysa wax uunan ku hadli karin markaasuu nebigu yidhi daaka maxdu liimaan ama sariixu liimaan iimaanka waxa ah marka shakiga ma aha ee waxa ah waxaa weeyaan qofku inuu ku dhiiro inuu inuu arrinta iyadaa soo qaado xataa uu ka cabsanaayo baqdintaa uu ka baqaayo iyo isticaadada uu la imaanayo iyo waxyaabahaasa marka waxa ay tahay maxdul iimaanku kaa weeyaan wa fii riwaayatin annahaa jaa-ad way timid tazuuruhu iyadoo booqanaysa fi ictikaafihi ictikaafkiisa ku booqanaysa fi lmasjidi oo ku ictikaafsanaa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambo min ramadaana ah fataxadadat cindahu way la sheekaysatay agtiisii ku sheekaysatay saacatan saacad uma qaamad way istaagtay tanqalibu iyadoo gadoomaysa faqaama nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nebigu waa istaagay macahaa iyada ayuu la istaagay yaqlibuhaa isagoo sawootinaya xataa idaa balaqad markay gaartay baabaalmasjidi masjidka albaabkiisa cinda baabi ummi salama ummi salama albaabkeeda agteeda uma dakara bimacnaahu buu sheegay marka masjidkii kama bixin saasaa muuqanayso kitaabu lxaji intaa marka waxaa ku dhammaaday axkaamtii siyaamka iyo ku saabsanayd kitaabu lxaji xajkiibuu u kitaab yahay xajku luqada waxaa lagu yidhaahdaa alqasdu weeyaan sharcigana waxaa la yidhaahdaa qasdun maqsuusun calaa maxallin maqsuusin calaa wajhin maqsuus qasdi gaar ah meel gaara markaa wax gaara korkiis ah hab gaarana ku dhacaayo ayaa la yidhahdaa yacnii si kale haddii loo dhigo waxaa weeye qasdu beyt illahi alxaraam beytka alla subxaanahu watacaala oo loo qasdo calaa wajhin maqsuus nacam wejh maqsuusa markaa loogu qasdo nacam xajkuna marka waxaa weeyaan arkaanta islaamkau ka mid yahay rukniga shanaad weeyaan ee arkaanta islaamka wujuubkiisa cumrigii waa hal mar hal mar baa waajibnimadiisu ay tahay ee qofka awood u leh yacni dariiqiina uu amni uu yahay xoolana haysto uu ku tago kusoo laabto dadka nafaqadiisa ay ku nafaqadoodu ay ku laasimaysana u hayo wuxooda inta uu maqan yaha kaga tagay gaadiidna markaa uu ku safri karana heli karo waxyaabaha oo dhan marka la helaa xajku waxaa weya waajibbu qofku waajib buu ku noqonayaa waxaana asal u ah walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila sidoo kale marka arkaanu lislaamna waa ka mid yaho buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah ilaa aakhiri alxadiid xajkana waa ku jiray waxaa kaloo iyadana yacni marka fadaa'il badanna waa leeyahay fadaaishiisana waxaa ka mid a man xaja walam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowmi waladatu umuhu maalintii hooyadii dhashay sow dembi ka ahaa asagoo abuu soo noqonayaa walxaju lmabruuru laysa lahu jazaun ila aljanna abaalmarin aan janno ahayn male xajka mabruurka ah kan mabruurkaana waa midka nebiga sida u xajiyo kale loo xajiyey macaasina laga ilaaliyey iyo bidco iyo shirki ayb baabu lmawaaqiiti axkaamna waa leeyahi hadda axkaamtiibuu halkan kaga waramayaa axaadiidta axkaamtiisa kusoo aroortay baabu lmawaaqiiti mawaaqiidiibuu u baab yahay mawaaqiidda xajka laba miiqa laba laba nooc weeyaan mawaaqiitu lxaji miiqaat zamaaniya iyo mid makaani ah miiqaadka zamaaniga waxaa weeyaan xilli baa la tagaa xajka mar walba xaj lama xarman karo xilligiisuna waxaa weeyaan waa midda oo allana yidhi alxaju ashhurun macluumaat ay waqtu lxaji xajka waqtigiisu ashhurun macluumaatun weeyaan bilahaasina waa shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha ugu horeeyo ee bisha dulxija marka mawaaqiid makaaniyana waa leeyahay mawaaqiid mawaaqiidda makaaniga waxaa weeyaan qofkii xaj doonaya ama cumro meel aan reer makana aan ahayn ee miiqaad soo meelo uu soo dulmarayo ee miiqaad yacni mawaaqiidu nebiga xadeeyey soo dulmaraayo ama soo marayo waxaa ku laasimaysa inuu meeshaa kasoo xirto xajka mawaaqiidii makaaniga uu gelayaa marka waxa uu yidhi can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waqata liahli lmadiinati reer madiina wuxuu u xadeeyey ayb anahu waqata liahli lmadiinati wuxuu u xadeeyey dalxulayfa dulxulayfa waa shan mayl meelahaasay madiine u jirtaa waana miiqaadka ugu fog maka ugu fogaanshada badan waliahli shaami reer shaamna aljuxfata juxfa ayuu u xadeeyey waliahli najdin reer najdina najdi waa riyaad iyo qasiim iyo dhulkaas qarna almanaasili qarnulmanaasil meesha la yihaa waliahli lyamani reer yamanna yalamlam ayuu u xadeeyey hunna iyaga hunna mawaaqiidaasi lahum ay lahunna ay liahli hadihi alamaakin meelaha dadkeeday u sugnaatay hunna mawaaqiidaas lasoo sheegay meelahaasi amaakintaas lahum iyagay u sugnaatay dadka meeshaa degan iyo walimanba iskale ataa yimid imaanaya calayhina iyaga korkooda ku imaanayo min gayri ahlihinna ee dadkooda aan ahayn ee meesha iyagu soo maraya yani mimanna ah mimanna ah araada alxaja xaj doonayo aw alcumrata ama cumro doonayo xaj rabo ama cumro rabo waman ruuxii kaana ahaaday duuna dalika meeshaa wax ka sokeeya qofkii ahaaday fa min xaysu meel ayuu ka axramanayaa ansha-a uu ka bilaabayo safarkiisa uu ka bilaabayo xataa ahlu makata reer maka min makata maka ayay ka xarmanayaan xadiidkan marka wuxuu tilmaamay dhowr meelood reer madiina dulxulayfay ka xarmanayaan reer shaamna juxfa reer najdina qarnulmanaasil reer yemanna yalamlam reer ciraaq marka riwaaya iyadu tilmaamayso reer ciraaq ayagu waxay ka xarmanayaan daatu cirqin ama caqiiq meesha la yiraahdo ayay ka xarmadaan mawaaqiidu marka waa intaas wixii aan intaa wixii meelaha lasoo sheegay dhanka maka kasoo xigo inuu dib miiqaad ugu laabto ma ahane meesha gurigiisa unbuu kasoo xarmanayaa isaga xataa reer maka markay xajka aadayaan maka unbay ka xarmanayaan waayahay markaasuu wuxuu yidhi hunna lahum waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna dadka meelaha degan ee nebigu dadka uu soo tilmaamay baa meelaha ka xarmanaya iyo wixii soo dulmarayo min gayri ahlihinna halkaa marka waxaa laga qaadanayaa reer shaam oo kale nebiga juxfa u xadeeyey laakiin laba dariiq baa shaam lagaga imaadaa maka dariiqa madiine haddii lasoo maro miiqaadkoodii juxfo intaysa gaarin kii reer madiinay soo kormaraya oo dulxulayfo ah ayay soo dulmarayaan maxaa marka laga rabaana reer madiine oo kale yacni reer shaam oo kale markay madiine soo kormarayaan ay soo dulmarayaan miiqaadkoodii juxfo miyay ka xarmanayaan oo waa iska dhaafayaan midkan madiina mase waxay ka xarmanayaan midka reer madiine ayl midka reer madiine ay ka xarmanayaan sababtoo liman ataa calayhina min gayri ahlihinna ay noqonayaan waaya waxaa kaloo iyadana waqatada ay tusaysaa maadaama nebigu uu xadeeyey waa amray baa meesha marka amar baa ku jiro waxaa laga qaadanayaa marka alixraamu min almiiqaat miiqaadkoo laga xarmadaa inay waajib tahay oo qofku marka haddaanu ka xarmanin miiqaadkii ka waran labaad u kala qaadaysaa haddii uu camal gudagalay miiqaadkiibuu soo dhaafay isagoon xarmanin markaasuu camalkii iska gudagalay qofkaasi marka waajib baa ka maqan wuxuu la imaanayaa markaas waajib min waajibaati alxaji ayaa qofkaani ka maqan dam ayaa ku waajibayo ayib marka haddii la waayo marka haddii laakiin camal aanu gudagelin ee uu dib u laabto miiqaadkii uu soo dhaafay uu tago ee uu kasoo xarmado demka waa ka dhacaya markaa nacam laakiin istikfaar buu u baahan yahay sababtoo ah waa xad nebigu ou dhigay buu ku xadgudbay nacam xajku marka marka la joogo arkaan iyo waajibaad buu leeyahay arkaan iyo waajibaad buu leeyahay waajibaadku yacni iyo arkaanta waxay ku kala duwan yihiin arkaanta iyada ilaa ilaa in lala yimaado way xajku ma ansaxayo ilaa in iyaga lala imaado mooyaane waajibaadku laakiin haddii laga tago xajku waa ansaxayaa laakiin waa kab ayay leeyihiin dam iyo dhiig baa lagu kabaa arkaanta xajkana marka waxaa ka mid a waxaa weeyaan niyadii iyo ixraamkii iyo yacnii inkastoo niyadu waa shardina la dhihi karo adugu alixraam qofku inuu xarmado kow wuquufu carafa carafa istaagideeda waa labo adawaafu bilbeyt dawaafulifaadaha dawaafka la yidhaahdo xajku saddex dawaaf buu leey dawaafulquduum iyo dawaaflifaada iyo dawaafu iyo dawaafu alwidaac waa dawaafulifaada midka rukniga ah dawaafulifaada asacyu bayna safa walmarwa marwe iyo iyo safo socodka loo socdo loo saciyo intaa marka afartaas rugni weeyaan alixraam wuquufu carafa dawaafu lifaada iyo asacyu bayna safa walmarwa afartaa rukni weeyaan niyadu iyadu waa shardi waxaa kaloo marka kala duwan laakiin dadku isku qaldaanna alixraam iyo in la yidhaha alixraamu min almiiqaat lababa waxbay kala noqonayaan alixraamu min almiiqaat waxaa weeyaan in miiqaadkii laga xarmado rukni maaha waa waajib min waajibaati alxaji laakiin sideeda in la xarmado oo xaj la xarmadaa waa rukni iyada nacan marka labadaas saasay ku kala duwanyin alixraam waa rukni alixraamu min almiiqaat in miiqaadkii laga soo xarmadaana iyadu waa waajibaat xajki waajibaat lxaj bay ka mid tahay xajka waajibaadkiisu marka waxaa weeyaan alixraamu min almiiqaat miiqaadkoo laga xarmado waxaa weeyaan mabitu musdalifa ramyu ljimaar dhagaxdoo la tuuro adabxu gowrici qofkii markaa yani mutamatica qaarinkii sidoo kale alxalqu xirashadii mabitu musdelifa dawaafu lwidaaca intaas marka waxaa weeyaan iyaduna waa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisii weeyaan haddii intaa wax kamida laga tago dan baa qofka ku waajibaya xajkiisiina waa ansaxaya xajkiisiina wuu ansaxayaa marka wuxuu yidhi waliman ataa calayhina min gayri ahlihinna oo miman araada alxaja walcumra xaj iyo cumro doonayo miman araada alxaja walcumra waxaa laga qaadanayaa marka qofkaan xaj iyo cumro doonaynin isagoon ixraamanin buu geli karaa mako ee qofka miiqaadka aan gudbi karin waa nin xaj ama cumro rabo waa qof nusub u socdo weyaan camal u socdo soo ma garanin haddaanan camal u soconin dadka darawaliinta ahoo kale ama maalan danbaa meesha ka gashay oo kale waa geli karaa biduuni isagoon ixraamanin maxaa yeele niyadiisu markaa xaj iyo cumro midna ma aha labadaas waman kaana duuna dalika qofkii ahaaday fa min xaytu ansha-a meesha uu socodka ka bilaabayo ayuu ka xarmanayaa xataa ahlu makata min maka وعn cbdاللh بن cmr رضي الله cnهma أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم qaal yuhilu أhlu الmadinati reer madiina way xarmanayaan min di lxulayfati bay ka xarmanayaan alhlaal waa rafcu sawt codka kor loo qaado weyan lakiin hadda waxaa loo jeeda ixraamki min di lxulayfati bay ka xarmanayaan waahlu shaamin reer shaamna min aljuxfa waahlu najdina min qarnin qarni اlmanaazil qaala waxa uu yihi balغnii waxaa isoo gaartay ana rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم qaal wayuhilu ahlu lyamanina min yalamlam ayay ka xarmanayaan reer yamanna yuhilu ahlu lmadiinati waa khabarun bimacna alamri ha ka xarmadeen baa loo jeedaa ayb arrintan iyadaa marka dadku waa ku xadgudbaa in badanoo kamida miiqaad iyo waxaasba shuqul kumaba la-aba waa iska socdaan waxaa laga yaabaa inay intaasoo lacag bixiyaan haddana acmaasha xajka aysan waxba ka aqoonin ay markaa waxyaabo badan sidaas ay uga qaldamaan weliba waxa ugu badan waxa ay tahay qofkii maalan intuu kasoo baxo soomaaliya oo kale intuu kasoo baxo dayaaradii soo raaco loo sheego miiqaadkii yalamlam inuu dul maraayo aanu xarmanin baa dhacayso markaasna makana oo u socdo weliba nacam ee hadhow marka maka ou galo biduuni ixraam isago ah oo dharkiisii sarwaalkiisii iyo shaatigiisii iska wato ee hadhow markaa kadib uu leeyahay marka jiddan tegaya haddana miiqaadkii baan dib ugu noqonayaa waxaasoo kale marka xuduudda nebiga uu xadeeyay insaan loogu ciyaara ma aha sababta uu nebigu waxaan u xadeynaya maxay yihiin haddii halna marka waa qaacido guud inta aan xajka ku jirno ogow yacni kitaabulxaj inta aan ku dhex jirno camal kasta oo nebigu sameeyey filxaji uu ku sameeyey waa waajib haddii wax waajibnimada ka sarfiya aan la haynin maxaa yeelay ficil ahaantana waajibku uma aha oo afcaasha nebiga wujuub yacni ma laga qaadanayo se laga qaadan maayo waa soo marnay hadda kahor wujuub inaan laga qaadanaynin ilaa qaraa-iniya maahne laakiin halkan ficilka nebigu uu xajka ku sameeyo wujuub waxaa looga qaadanayaa ficilkiisu wuxuu u yahay yacni mujmal mujmalkii hala xajiye ahaa ayuu tafsi ayuu wuxuu u yahay bayaan u yahay nacam marka iyo inuu yidhi khuduu canii manaasikakum inuu yidhi war acmaasha xajka iga acmaashiina xajka aniga iga qaata marka hadduu yidhi aniga iga qaata ee khuduuna amar ay tahay ficilka nebigu oo xajka ku dhex sameeyaana waa amarkiiba ayuu ayuu la amarkii ayuu ayuu noqonayaa nacam isaguna amar buu noqonaya waalamru yaqtadi lwujuub amarkuna wujuub buu keenaa wax ka leexiyo in la helo sunno iyo wax lamida u leexiyo mooyaane baabu maa yalbasu lmuxrimu min ahiyaabi muxrimku waxa uu labisanayo min ahiyaabi dharkii ah caddayntiisiiba u baab yahay qofkii hadduu muxrim noqdo maxaa ka xaaraama muxaramaat lixraam buu halkan ka gelaya laakiin dharkii unbuu sheegay hadda isago muxaramaat lixraamna waxaa weeyaan kuwaan hadda uu tilmaami doono qami dhar yacnii la toltolay qofka inuu labistoo kale iyo haween dayta wejiga inay niqaab ku xirto iyo dharkii xaggiisa isago taasuu ka hadli doonaa barafuunka diibka waa ka hadlaya xadiidka isaga laftirkiisa xadiidka barafuunka waa ka dheeraanaya waxaa ka xaaraama nikaaxa ka xaaraama inuu wax nikaaxo ama uu wax nikaaxsado waxaa ka xaaraama ugaarsiga sayd ayaa ka xaaraama inuu ugaarsi sameeyo ayaa ka xaaraama waxyaabahaas o dhan marka waxaa weeyaan waxaa ka xaaraama jirkiisa timihiisa inuu jaro ciddida inuu jaro intuu muxrim yahay waxyaabahaasbaa ka xaaraama madaxa inuu daboolaa ka xaaraama waxyaabahaas oo dhan marka waa muxaramaat lixraam can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajula nin qaala waxauu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa yalbasu lmuxrimu muxrimku muxuu labisanayaa oo min athiyaabi dharka ka mid ah qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yihi laa yalbasu lqamiisa qamiis ma labisanayo ay laa yalbas weeyaan waa qabarun bimacna nahyi laa yalbasu lqamiisa qamiis ma labisanayo wala alcamaa'ima ma labisanayo wala saraawiilaatina ma labisanayo wala albaraanisa baraanisna ma labisanayo burnus waxaa la yidhaahdaa qamiiska iyo koofidiisa isku taban ayaa la yidhaahdaa jillaabada ay reer marooka marookaanka ah isticmaalo jillaabay ah jallaaba walalbaraanisana ma labisanayn walalkhifaafa qofna ma labisanayo ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin falyalbas ha labisto khufayni laba qof ha labisto waliyaqdachumaa haka jara asfala min alkacbayni labada anqow hoostooda waxa ahan haka jaro qofkii oo sidii gacas oo kale ha noqdo walaa yalbas yaanu labisanin min athiyaabi dharka xaggiisa shay-an wax masahu zacfaraanun ou taabtay zacfaraan ow warsun ama ou taabtay huruud ay taabatay warsigu waxaa weeyaan waa nabaad yacnii yaman iyo meelaha loo aada looga isticmaalo marka qofka marka midab jaallo ah waxbaa lagu midabeeyaa oo jaallo loogaga dhigaa walilbukhaariyi walaa tantaqibu lmar'atu haweeneyda ma niqaabato yaanay niqaabanin weeyaan walaa talbasu lkhufaazayni walaa tantaqib ilmar'atu haweenta yaanay niqaabanin walaa talbas yaanay labisanin alkhufaazayni yacni geedaha gacmaha la gashto ee galoofiska xadiidku marka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrim qofka muxrimka muxuu labisanayaa baa la weydiiyey muxuu muxrimku labistaa baa la weydiiyey markaasuu wuxuu ku jawaabay waxa uunan labisanaynin u fiirso muxuu labisanayaa baa la yidhi waxa uunan labisanaynin buu sheegay sababta oo waxa muxrim ku labisto iyo waxa laga reebay waxa laga reebay baa kooban nacam waxa laga reebay dharka loo diiday laga reebay baa kooban oo yar nacam marka inta yar baa la sheegi karaa laakiin haddii la yidhaha wax u bannaan hala tiriyo lama xisaabi kara nacam soo ma garani muxuu labistaa baa la weydiiyey waxa uunan labisanayn u sheegay taa marka waxaa laga qaadanayaa waxaa daliil ay utoo laga qaadanayaa qofka fiihi daliilun calaa ana almuctabara fi ljawaabi shayga jawaabta dhexdeeda muctabarka ee la eegaya ictibaarka leh maa yaxsulu minhu lmaqsuudu maqsuudka su-aasha wixii lagu gaari karay noqonay jawaabtaadu qofka muftiga jawaabtiisa waa inay noqoto maqsuudka qofka saa-ilka ah wax maqsuudkiisa gaarsiin karo inay jawaabtiisa noqoto kayfa kaana si allaale sidii lagu gaari karo walow bitakyiirin su-aashiisa wax laga bedelay nidaamka wax kuu weydiinaya wax laga bedelo ha noqoto ow ziyaadatin ama in asaga wax loogu kordhiyo ha noqoto laakiin lamana shardiyo walaa tushtaradu lmudaabaqatu su-aasha iyo jawaabtu inay isleeyihiin mar walba lama shardiyo oo hadda maalan nebiga waxaa la weydiiyey qofka muxrimkaa muxuu labistaa shardi maaha inuu ku jawaabo wuxuu labisanayaa kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas inuu yidhaha cagsigeeda uga dhigi karaa haddii maqsuudka lagu gaarayo ziyaado u samey karaa sidii ninkii nabiga sala allahu alayh ali wasalam u yimid ee weydiiyey baddaan anagu inaa narkabulbaxra baddaan kornaa biyo yaraan wadanaa haddaan ku weyse qaadanna waa oomaynaa seen yeelnaa markaasuu yihi huwa uhuuru maauhu alxillu maytatuhu alxillu maytatuhuba ugu daray fiiri badda waxa ku dhex baktiyaa waa xalaaluu yidhi maxaa yeele inay u baaha karaan oo ogyahay waa u ziyaadiyey nabiga sala allahu alayh ali wasalam mar kalena su-aashiisa dhan baaba laga leexinayaayo ninkii reebaadiyey nabigu yimid sala allahu alayh ali wasalam ee yidhi mata saaca saacadda qiyaamaha waa goorma markaasuu nebigu waa kii ugu maa acdadta laha maxaa u diyaarsatay buu yidhi maxaad u diyaarsatay buu yidhi markaasuu yidhi marka wax badan anigu uma diyaarsanin markaasuu nebiga sala alla ly slam uu yidhi ayr anii uxib llah warasuulahu yiri ale rasuul maan jecelahay markaasuu yii anta maca man axbabta waaba ka leexday su-aashii maxaa yeele maqsuudkiisa isaga waxaa ah in lagu baraarujiyey inuu u diyaargaroobo saacadda soo ma garanin waxaa ka mid a qowluhu tacaala yasaluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayni walaqrabiin ilaa akhir laaya waxay ku weydiinayaan maxay bixinayaanay nafaqaynayaan ciday wax siinayeen ala sheega marka waxaad bixinaysaanoo khayra falilwaalidayni baa iska laha leer nacam walaqrabiina walyataama walmasaakiina bni sabiil meeshay meeshay u sarfin lahaayeenaa loo sheegay waxay bixinayeen ma loo faahfaahinin halkaas marka culimmadu waxay yidhahdaan ibnu xajar iyo kale waxaa laga qaadanayaa xikmadu inay ku jirto sidaan oo qofka su-aashiisa in looga jawaabo maqsuudkiisa wax taabanayo in loogu jawaabo qasabna maa inay su-aashiisa mudaabaqayso cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma markii nimankii reer ciraaq ay u yimaadeen ay weydiinayeen maa taquulu fii muxrimin qatala bacuudatan nin muxrima oo kaneeco dilay ka waran ay dhaheen markaasuu wuxuu yidhi maa akhara tacanutakum ama maa ashadda tacanutakum iyo ahli lciraaq reer ciraaqow tacanudkiina badanaa buu yidhi madaxadeegiina waxaad i weydiinaysaan dhiig kaleeco nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilka awowga oo u ahayna waa disheen soo ma garanin su-aashooda dhanba inay qaab darro tahay bau ogaaday soo ma fahmi qofka marka muftiga isagay u taallaa zamankan marka dadkaad xikmada aada iyo aaday uga tageen oo mararka qaar waxaa dhici karto nin arday oo yacni markaas baahi badan u qaba inuu qur-aankiiba ajza'da hoosee qur-aanka xataa aan xafidsanayn ee aan hadda dhow uun dacwadii markaas uun meel xun ka soo baxay oo dacwadii soo fahmay hadda ee u baahanba in yacni usuulu thalaathihi iyo arbiciinkii iyo sifatu salaati nebigii iyo loo akriyo oo qur-aankii la xifdisiiyo la baro iyo habkaas cilmiga loo gaarsiiyo la nin yacni isagiiba u baahan ayaa wuxuu su-aalayaa yani waxaa lagala hadlayaa waxyaaba waaweyn iyo culummo waaweyn waxay isku haysata nacam ee markaasaa sheikh nin ounan ku af ahayn xataa mushkilada aan aragna waxaa ka mid a sheikh ouna isaga afkiisa fahmaynin diin ounan ka akrisanin ayuu maanta dhan su-aalayaa sheikh hebel ka warran buu leeyahay hadda haddii xataa oo wax ka akrisa lahaay waa inuu iska weydiiyaa waa leeyahay laakiin sheikh aan waxba ka akrisanaynin waxba ka dhegaysanin isku af aysan ahayn sheikhaas ka waran buu leeyahay markaasaa ninkii yidhaahda marka war adigu taa kuuma taalla ilaahay ka cabsee cilmigaa saa iyo saa iyo saa u baro qofkii yidhaahdaa waxaa laleeyahay su-aashii ugama jawaabayo waa tamyiic waa mutasaahil waa kada waa yacni dacwadiibu cadow ku yaha laleeyahay taas sax ma aha nacam maxaa yeeley qofkan maqsuudka saa-ilkan maqsuudkiisa in markaa lagala hadla waay nacam maqsuudkiisa wixii u keeni kara in loogu jawaabo waay nacam kanina maqsuudkiisa waxaa ah inuu wax barto danta saasay ugu jirtaa waana kana oo adiladeeda dalkaas lagu tilmaamay nacam waxaad arkaysaa marka dadka qaarkood xikmada inay ka dhuntay waxay ka deliishanayaan marka waxay leeyihiin xamsata sahmi daara qudni buu su-aalo weydiiyey daara qudni waa uga jawaabi jiray ma fulaan ka waran fulaan ka waran daciif kadaab hiqa saasuu dhahaya ibnu abi xaatim aabihiisu iyo abuu zurco weydiin jiray maa taqul hebel ka waran daciif hebel ka waran kadaab dawaaye ibnu abi xaatim iyo ninkaan iyo cunugan yarkaa maa isku mida nacam adiga laftirkaaga soo xigmad darro maaha inaa ibnu abi xaatim dadkao dhan ka wada dhigto calaa mustawa ibnu abi xaatim in dadka dhan laga wada dhigo ama calaa mustawa xamsata sahmi marka mushkila weeyaan dadkaasoo kale marka ma astaahilaan inay uma tawjiihiyaan mana tawjiihin karaan wal markaa waxa uu yidhi mana ahan dacni culamo la duraayo waa de qofka noocaas oo kale xakiimba maba ahanba dad tawjiihintiisa ma astaahila xaqiiqatan nacam ayb ahlu cilmi dad culamo ana ma kasoo fulaysa waxaan oo kale sida qaalibkee badan laa yalbasu lqamiisa ma labisanayo marka qamiiska iyo walaal camaaima ma labisanayo waxaa looga cimaamadaha iyo waxaa looga tusaale qaatay marka oo looga qiyaas qaatay wax kastoo madaxa lagu daboolo cimaamadaa looga qiyaas qaatay koofidii baa soo gelaysa marka waxa madaxa lagu daboolaa waa laba nooc wax madaxii ku dhegan ee koofi iyo cimaamad iyo waxaasoo kale waa mamnuuc qofka muxrimka inuu labisto laakiinse wax isaga markaa madaxiisa daboolaya laakiin aan ku dheganayn sida dalladoo kale dalladu madax waa qarinaysaa laakiin dalladoo wax ku dhegan ma aha mutasil kuma aha mulaasiqna kuma aha way banaantaha taas iyada ayb wala saraawiilaati saraawiil ma labisanayo sirwaalkana waxaa looga tusaale qaatay waxaa weeyaan wax kasta oo waxaa looga tusaale qaadanayaa jirka ku cabiran oo habka jirkaoo kale u samaysan ee luga leh gacmo leh shaatigiia marka looga tusaale qaadanaya qamiiskuna waaba shaatiga qamiiska lagu sheegay walalbaraanisa ma labisanayo walalkhifaafa khufna ma labisanayo iskaalse iyo khuf iyo waxaa ma labisanayo ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin falyalbas khufayni ha labisto qofkaan laba dacas heli karin qof ha labisto waliyaqdachumaa ha ka gooyo asfala min alkacbayn anqawiyada meesha ka hooseysa ha ka jaro halkaan marka xanaabilada iyo jumhuur waa isku qabteen waxay iskugu qabteen waxay yidhahdeen xanaabilada la goyn maayo maxaa yeele xadiidka soo socda ibnu cabaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidaanoo kaleu sheegay ninkii aan helaynin carafaad buu ku qudbeeyey waxa uu yidhi qofka aan kaba laba kabood helaynin qof ha la bisto hala gooyey markaas ma dhihin nabiga sala allahu caleyh ali wasalam oo waxay yidhahdeen marka kaasaana dambeeyeyoo xaajatulwadaaci bay ahayd waa marka mansuuqay dhaheen halkan waliyaqdacumaa asfala min alkacbayn ibnulqayimna aada ugu gargaaray laakiinse arrintaa iyadaa waa laga xoog badan yahay nacam sababta waxa ay tahay waa xadiidkan marka waxaa weeyaan walyaqdac man lam yajid inaclayni falyalbasi lkufayni xadiidka imaan doono waa mutlaq waa mutlaq marka loo fiiriyo goynta xadiidka goynta sheegayana waa muqayad xadiidka goynta sheegayana waa muqayad marka meeshan oo kale xamlulmutlaqi cala lmuqayadi aada bay u fiican tahay maxaa yeelay xadiidka in la gooyaa tilmaamayo xadiidka in la gooyo sheegayo oo tilmaamayo siiqatulamri buu kusoo arooray fiirso siiqatulamri buu kuso siiqatulamri buu kusoo arooray siiqada amarkana waa siiqa mutlaqiisiibuu haddana wuxuu ku darsaday inuu amar yahay waliyaqdachumaa asfala min alkacdayni baa leeyahy waxaan ujeedaa yani siiqadii mutlaqa ahaydba wuxuu zaa'id kaga yahay isaga siiqada mutlaqa ee xadiidka ibnu cabaas soo socda kujir ku jirto iyo wuxuu zaa'id kaga yahay in amar uu ku jira kan aan ayb haddii marka aan lagu camal falin waliyaqdachumaa amarkan haddaan lagu camal falin ee mutlaqa xadiidka ibnu cabaas la qaato waxaa ka dhalanaysa marka waxaa weeyaan faa'idat lamri meesha inay ka baxdo faa'iidadii amarka inay meesha ka baxdo ayb oo marka taa ay marka halka ay ka baxdo mana taana marka mana fiicna taasina waa ayru saai saai walidalika marka waxaa fiican in la yidhaha tanna waa mutlaq man lam yajid man lam yajid naclayni falyalbas ilkufayni xadiidka ibnu cabaas ee soo socdo mutlaq weeyaan midkaan waliyaqdachumaana waa muqayad amarna uu ku jiro weliba marka amarkii si loo dhaqan geliyo waa in la gooyaa marka gooynta la sameeyo haddaanay banaanayna nabiga sala allahu alayh ali wasalam idaacatlmaal waayo qofka in la yska jaro haddaanay cibaado ahayn ma ma farayn rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxyaaba marka ibnulqayim uu ku doodana waxaa kamid a idaacatlmaal baa ku jira see loo amraa sharcigu idaacatlmaal waa reebay halkan see loogu amrayaa taalaaka waxaa loogu jawaabay haddii sharcigu uu amray maba ahanba idaacatlmaal halkaanna sharcigii ayaa amray shaaricii baa amray meeshaanna midda kale waa qiyaasun fii muqaabili nas taasina sawaab ma aha waliyaqdachumaa asfala min alkacbayni walaa yalbas min athiyaabi yaanu ka labisanin shay-an masahu zacfaraanun ow warsun barafuunkaa looga qiyaas qaadanaya inaan barafuun la marsanin waxyaabaha marka muxaramaat lixraamka labaa loo qaybiyaa waxyaaba waxyaabaha muxaramaadka ixraamka lagu xarimay labaa loo qaybiyaa itlaaf iyo tarafuh itlaaf iyo ziino wixii itlaaf ah wixii itlaaf ah waxaa weeyaan ama hilmaan ku sameey ama hilmaan la-aan ku sameey jahli ku sameey jahli la-aan ku sameey baa lagaa rabaa oo fidyaa ka waajibayso itlaaf marka maxaa noqonayo ugaar baad disha waxbaad baabi-isa soo maaha waxaa itlaaf noqonayo madaxii baad xiiratay timihii ayaa iska xiirtay ciddidii aa iska jartay itlaaf waay wax allaale wixii itlaaf ah laa farqa bayna annaasi qofka hilmaamay iyo qofka yacnii xasuusan walaa farqa bayna alcaamidi waannaasi kan kas u yaalay midka hilmaansan farqi uma dhexeeya marka fii wujuubi alfidya waay fidyada waajibitaankeeda fidyada inay waajibto hilmaan u samaysayaa ama hilmaan ama ama ama kas u samaysaya waa isku mid fidya waa idinku wada waajibaysaa laakiin ninka kas u sameynaya dembiga u dheeriyaha ka kale uma garani walidaalika xadiidka waxaan arki doonaa ama cudurdaar u samaysaya waxaan arki doonaa ninkii tantiisa injirta ka gashay ee ay rafaadisay nebigu inuu xiirto ayuu faray fidyana uu la baxo ninkaas macduur buu ah maca daalika haddana waxaa la yidhi inuu la imaado wixii ziina ah marka maalan isagoon ogeyn ayuu barafuun marsaday wax dhibaataa mara iska dhaqayaa waxna lagama rabo fidyana laa tajibu calayhi fidya saasaa loo qaybiya marka wuxuu yihi marka walilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay walaa tantaqib ilmar'atu haweenta yaanay niqaabanin walaa talbas ilqufaasayni galoofisna yaanay labisanin niqaabka marka maxaa loo jeedaa walaa tantaqib ilmar'atu niqaab niqaabka waxaa weeya waa midka gadaal laga soo xiro oo haweenta wejiga ay ku daboolatay wejigeeda ku dhegan amaa sadli waxaa la yidhaha waa loo ogolyahay asadlu sadliguna marka waxaa weeyaan in marada haweenta matalan jilbaabkeedii oo kale inay kusoo dayso wejigeedao kale ama maro kale yacnii inay kor ay ka wadato kale inay wejiga saa ugu raariciso raaricinta waa la ogolaya wejiga saa ay ku daboosho ayb oo xaasiiska nebiga waa samayn jireen sadliga wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala waxau yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam aan maqlay yakhdub isoo qudbaynaya bicarafaat man lam yajid naclayni laba kabood qofkaan helaynin falyalbas ilkufayni laba qof ha la dhisto hadda qadci laguma sheegin halkan ha gooyo lama dhihin laakiin kii horaa lagu sheegay ayb culamada xanaabilada ayagu waxay leeyihin meeshaan maqaamkan dad badan oo aan oo aan madiine markuu nebiga uga hadlayo xadiidkii hore dadaan joogin baa joogi haddii kabaha khufeynka in la gooyaa ay tahay halkan inuu ku sheegayba munaasab ahayd bay leeyihiin maxaa yeele waa maqaam dad badan oo aan ogeynba xataa xukunkaas iyo dadkii reebaadiyaha soo xajiyey iyo meesha joogay marka waa u sheegi lahaa bay leeyihiin marka walidaalika qadciga goynta waa la nasaqay taasay u cuskanayaan waman lam yajid qofkaan helaynin isaaran macawis go' hoose falyalbas ha labisto asaraawiila ha labisto lil falyalbas isaraawiila ha labisto saraawiil ha labisto man lam yajid naclayni qofkaan helaynin ka laba dacas falyalbas ilkhufayni waman lam yajid isaaran falyalbas isaraawiila ha labisto lilmuxrimi wan xukunka usugnaaday dabcan marka waxaa weya in surwaalka isagoo la goyn maayo oo yacni hoosta halaga jeexa la dhihi maayo sidiis unbaa loo qaadanaya naam sarwaalka qofka uu labisanayana sarwaal waasaca inuu ahaado qofkii marka aan jirkiisi iyo cawradiisii ka muuqanaynin yaa laga rabaa nacam waxyaabahan marka qofku markau sujuudayo jirkiisa banaanka usoo bixinayo muujinayo ma banaana iyagu nacam wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana talbiyata rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka talbiyadiisa waxay ahayd labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika lak talbiyadu nebiga waxay ahayd labayk allaahuma labayk talbiyadu marka waa sunanka xajkay ka mid tahay waana shicaarka xajka sida allahu akbarta ay u tahay salaada shicaarkeeda talbiyadu marka waa labo midda marka la xarmana ixraamka cinda alixraam labayka cumratan buu qofka dhahaya ama labayka xajatan ama labayka xajatan waa cumra laakiinse marka uu dhaqaaqo oo uu ixraamkii la imaadou sameeyo ayaa marka talbiyadan inuu qaado mashruuc ay tahay talbiyadan marka uu qaadaya codka kor ugu qaadaya waa xajka yacni ajri fara badan bay siinaysaa qofka oo nabiga sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi afdalu lxaji alcaju thaju xajka ugu fadliga badan waa midka codka kor loogu qaado isla markaana athaju ee yacni dhiig fara dhiig fara badan lagu daadiyo yacni xoolo badan lagu qalo talbiyadu marka waxaasay marka fadligaaday leedahay wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana talbiyata rasuuli illahi sal ll ly slam waxay ahayd labayka allahuma labayk labayka min alaba alaba bilmakaani bay ka timid walaba idaa qaama b idaa aqaama bihi markuu dego meel qofka alaba bihi baa la dhahayaa meeshiibuu degay qofkan marka maxay ka dhigan tahay marka labayka allaahuma labayka allah waxaan ku taaganahay daacadaada taagnaansho bacda taagnaansho bacda taagnaansho ama labayka ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay ereygan marka tahniya miyaa mase tahniya maaha nuxaadu waa isku khilaafsan tahay qaarna waxay leeyiin sidiisu isim u yahay qaarna waxay leeyiin maya waa taniyo taniyo laakiin loogama jeeday waxaa loo jeeda waa takraar taniyada waxaa loo sheegay waa ta'kiid marka laba jeeraan ku ajiibay ma ahane ijaabatan bacda ijaabatin bacda ijaabatin waana asmaada taniyada laasimto labayka iyo xanaaneyka iyo dawaaleyka iyo alfaadaas nacam kalimaadkaas labayk allaahuma yacni ilaahu ku ajiibe oo ku ajiibe ku ajiibe allaahuma yaa allahu weyaan miimka waa ciwad can yada yaada xarafku nidaha xadfan yay ciwad u tahay nacam labayka allahu ku ajiibay oo ku ajiibay labayka laa shariika laka laa shariika wax cibaado kula kula wadaagaa laka adiga kuuma sugnaanin labayka ina alxamda ammaan oo dhan wanicmata nicmo dhan laka adiga kuu sugnaatay walmulka iyo boqortooyo intan marka ina alxamda walnicmata laka walmulka waa tawxiid rububiya laa shariika lakada horena waa tawxiid luluhiya weeyaan laa shariika laka wax kula wadaago cibaad yani rububiyada kula leh ma jiraan qaala waxau yihi wakaana cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar wuxuu ahaa yaziidu fiiha inuu ku kordhinayo labayka labayka wa sacdayka sacdayka bimacnaa labayka waa ilahu ku ajiib oo ku ajiibay ama wasacdayka ilaahu diyaar daacadaadaan u ahayn diyaaraan u ahayn walkhayru khayr oo dhanna biyadayka labadaada gacmood buu ahaaday wrabau wrabau wragbaau ra-da haddii la kordhiga saasaa loo dabdiya mamduud buu noqonaya isimka ra-da in la godaana waa banaan tahay oo maqsuur laga dhigo waruqbaa la yidhaha waruqbaa ayb wragbaau rajada ilayka xaggaagay ahaato adiga xaggaagaan rajaynayna rajo kalena rajaduna dee cibaadaday ka mid tahay inaa ila llahi raagibuun ina maca alcusri yusra faida faragta fansabu ilaa rabbika farab rabbigaa oo keliya rajay baa leeyahy waalcamalu camalkana ilayka xaggaaga u ahaaday ay ilayka ayaa u xadfan waalcamaluna ilayka xaggaaga u ahaaday marka talbiyada ibnu cumar uu ku daraayo waa mid nebiguna uu u qiraayo sala allahu calayh waali wasalama xataa hadduuna nebiga maqlin xilligii maadaama ay ahayd waxyigu uu soo degaayey hadday qalad tahay waa loo waa la qaban lahaa marka qiritaanka alla uu u qiray yaa waxay tahay marka in la dhihi karo iyadana sidaan laakiin midda nebiga ayaa mar walbo aad iyo aad u fadli badan hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam